halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosaad nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaggaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo afartan iyo sagaalka mitirban hirarka efemyada geeska afrika iyo internet-kood naga dhagaysataan v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaana waa aroornimo arbacaha bisha juunna waa afar iyo labaatan sannadkuna waa laba kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ibraahim xasan daandurey iyo cabdiraxmaan xuseen furre
waxaa sharaf weyniya hada inaan horta aan soo booqday isbitaalka banaadir oo ka mid ah isbitaalada wasaaradda hoos yimaada ana u keenay deeqdii daawada oon bilownay inaan u qaybino dalka oo dhan waxaan ku bilownay hadda banaadir isbitaalada banaadir oo dhan aan siina inaan lix isbitaala hadda noo cayiman inaan siino kadibna aan gobollada u gudubno taasi waxay ahayd wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadlaysa deeqa caafimaad ay wasaaraddeedu gaarsiisay isbitaalada ku yaala gobolka banaadir qodobada kale ee saaka iyo caalamka aan idin hayno waxaa ka mid ah senatooro gobolka minnesota ah oo sheegay in ay sameeyeen golo ka shaqayn doona taageerada soomaaliya balse marka hore warkii dunida
labada senatar ee ka kala tirsan xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee gobolka minnesota keith allison iyo tom ember ayaa shalay sheegay in la sameeyey golo ka shaqayn doono taageerada dalka soomaaliya labada mas-uul oo ka tirsan koongareska maraykanka ayaa sheegay in soomaaliya ay hadda ka soo baxayso sannado badan oo colaad iyo dhibaato dhanka bini'aadanimada ay ka jireen ayna ka go'an tahay in dowladda soomaaliya ay ka caawiyaan inay dib u dhisto laamaheeda dhanka dhaqaalaha islamarkaana ay hanato amniga iyadoo hadda guulo badan ka gaadhay dhanka amniga taageeradan ayay labada mas-uul sheegeen inay tahay mid muhiim u ah soomaaliya inay sii wado horumarka hadda ay gaadhay iyo sidoo kale amniga qaranka ee dalka maraykanka sababta loo sameeyo golahan markaasi taageeraya soomaaliya ayaa ah mid lagu doonayo inuu door weyn ka qaato nabadda iyo xasilooni ka dhalata soomaaliya uuna hubiyo in maraykanku uu soomaaliya siiyo taageerada soomaaliya u baahan tahay sida dimuqraadiyad wanaagsan in dalka laga abuuro dowlad wanaag iyo horumar islamarkaana laga adkaado ururka al-shabaab ee ka dagaalama dalka soomaaliya dagaalhaneynta kurdiska ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen magaalo hore ay u haysato kooxda daacish ee tan iyo bishii maarj ee lasoo dhaafay dagaalyahaneynta kurdishka ee y p g oo markaasi ay gacan siinayaan duqeymaha isbahaysiga uu maraykanka horseedka ka yahay iyo kooxo kaleeto ayaa sheegay inay qabsadeen magaalada cayn ciisa talaadadii shalayta ahayd saacado kadib markii ay ka faramuroojisteen kooxda daacish saldhig ay ku lahayd waqooyiga dalkaasi syriya ururka xuquuqda aadanaha u dooda ee syriya ayaa sheegay in kooxda daacish ay gebi ahaanba mintidiinteeda ay ka baxeen cayn ciisa betagoonka ayaanan xaqiijin in ceen ciisa iyo saldhigga milatariba ay ku dhaceen gacanta kurdiyiinta dhinaca kaleeto baarayaasha qaramada midoobe ayaa sheegay in hareeraynta ciidamada syriya ee mintidiinta daacish ay leedahay saameyn aada u ballaaran madaxa guddiga baarayaasha ee qaramada midoobey benhero ayaa waxa uu u sheegay golaha xuquuqda aadanaha ee magaalada geneva in dadka rayadka ay yihiin dhibanayaasha ugu horreeya colaadda sii horeysa ee dalkaasi syriya xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka ashton carter ayaa shalay sheegay in maraykanku uu geyn doono taangiiya hubka lidka diyaaradaha iyo qalabka milatariga bariga iyo bartamaha qaaradda yurub taasuu ku sheegay inay tahay mid lagu xoojinayo xulufada naato inay indhogiiran ku eegto dhaqdhaqaaqa uu ruushku ka wado bariga dalka ukraine carter ayaa hadalkan ka sheegay magaalada taalin ee caasimada dalka stoniya ka hor intuusan la kulmin madaxweynaha dalkaasi iyo ra-iisul wasaarihiisa maraykanka ayaa dalalkaasi geeyin doonaa laba boqol iyo konton taangi oo ay weheliyaan hubka culus iyo qalabka milatariga lix dal oo ku yaala halkaasi si loo xaqiijiyo in laga difaaca hanjabaadaha uga yimaada ruushka iyo ururada argagixisada isniintii ayay ahayd markii xogayaha guud ee isbahaysiga nato generaal jenis stolberg uu sheegay in isbahaysigu uu labajibaari doono ciidanka ka jawaabbixiya howlaha deg dega ah oo hadda gaaraya saddex iyo toban kun oo askari lagana dhigi doono soddon kun ilaa iyo afartan kun oo askari
subax wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington sida aad warkaba ku maqlayseen kate ellison iyo tom emer oo ka tirsan koongareeska maraykanka ahna senatorada gobolka minnesota ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee maraykanka ku nool ayaa shalayto waxa ay sheegeen inay sameeyeen golo taageerada soomaaliya ah oo hubin doona in maraykanka ay soomaaliya ka hesho taageerada ay uga baahan tahay haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo soo koobaya cabdiraxmaan xuseen fure
labada senatar ee ka tirsan xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga gobolka minnesota keith allison iyo tom amber ayaa shalay sheegay in la sameeyey golo ka shaqeeya taageerada soomaaliya waxaannu ku faraxsannahay inaannu shaaca ka qaadno samaynta golo ka shaqeeya taageerada soomaaliya sidaasi waxaa sheegay senator tom amber oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo senator keith allison oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyadoo labada mas-uulba laga soo doortay gobolka minnesota ee ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee dalka maraykanka jooga labada mas-uul ee ka tirsan koongareska maraykanka ayaa sheegay in soomaaliya ay hadda ka soo baxday sannado badan oo colaad iyo dhibaato dhanka biniaadanimada ah ayna ka go-an tahay in dowladda soomaaliya ay ka caawiyaan inay dib u dhisto laamaheeda dhaqaalaha islamarkaana ay hanato amniga iyadoo hadda guulo badan ka gaadhay dhanka amniga taageeradan ayaa labada mas-uul ay sheegeen inay tahay mid muhiim u ah in soomaaliya ay sii wado horumarka hadda ay gaadhay iyo sidoo kale amniga qaranka ee maraykanka sababta loo sameeyey golahan taageeraya soomaaliya ayaa ah mid lagu doonayo inuu door weyn ka qaato in nabad iyo xasilooni ay ka dhalato soomaaliya uuna hubiyo in maraykanku uu siiyo soomaaliya taageerada u baahan tahay sida dimuqraadiyad wanaagsan in dalka soomaaliya laga abuuro dowlad wanaag iyo horumar islamarkaana laga adkaado ururada argagixisada ee ka jira soomaaliya tan ayuu sidoo kale macnaheedu yahay in dowladda laga caawiyo sidii ay dalka uga sifayn lahayd ururka al-shabaab loogana hortegi lahaa inaysan dadka shacabka ka dhigan kuwo ay u qorato inay u dagaalamaan sidoo kale dowladda in laga caawiyo sidii ay u samayn lahayd dowlad wanaagsan oo buuxisa shuruudaha caalamka uu ka rabo si ay mar kale soomaaliya caalamka uga hanato maqaankeedii ay ku lahayd suuqyada waaweyn ee caalamka ee xilligan qarniga koob iyo labaatanaad wadajir waxaynu matalaynaa soomaalida ugu badan ee maraykanka ku nool soomaaliya ma aha mid siyaasad ahaan ka baxsan arrimaha dibadda waa arrin gudaha sidoo kale khusaysa waxaana naga go-an in si guud ahaan mas-uuliyiinta gobolka laga soo doortay ay hubiyaan inay soomaaliya hesho waxyaabahay u baahan tahay inay markaasi dalka uga hirgeliso nidaam dimuqraadiya laamaha kala duwan ee shacabka inay u fidiyaan deegaan ammaan ah iyo sidii loo heli lahaa fursado fara badan oo dhanka dhaqaalaha labada sanatar ee ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee gobolka minnesota keith allison iyo tom ember ayaa sidoo kale sheegay inay diyaar u yihiin inay si weyn ula shaqeeyaan soomaalida ku nool gobolka minnesota oo ah soomaalida ugu badan ee ku nool dalka maraykanka warbixintaasna waxaa soo jeedinayay cabdiraxmaan xuseen fure wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa deeq caafimaad oo uga timid dalka sacuudiga waxay gaarsiisay cusbitaallada ku yaala gobolka banaadir cabdiraxmaan xuseen fure waa kan mar kale oo warbixintan noo soo jeedinaya muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa muuqda dadaalo badan ay waddo dowladda federaalk ee soomaaliya oo ay ku caawinayso xarumaha muhiimka u ah adeega bulshada isbitaalladu waxay ka mid yihiin xarumaha ugu muhiimsan ee bulshadu ay ku tiirsan tahay waxaana jira baahi weyn oo dhanka daawooyinka iyo qalabka caafimaadka ah oo isbitaallada ku yaala dalka soomaaliya ay in muddo codsanayeen in laga gargaaro magaalada muqdisho ayaa dhowaan laga hirgeliyey isbitaalka digfeer oo dibhabeyn weyn ay ku samaysay dowladda turkigu balse waxaa weli jira isbitaallo kale oo ku yaala gobolka banaadir oo ay ka muuqato baahi dhanka daawooyinka iyo qalabka isbitaalku wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa haddaba afar isbitaal iyo laba xarumood u fidisay gurmad deeq caafimaad oo ka soo gaadhay dowladda dalka saudiga haddaba agaasimaha daaweynta iyo qalabaynta wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya cabdirasaaq axmed yuusuf ayaa ka hadlaya deeqda caafimaadka ee isbitaalada gobolka banaadir loogu talagalay iyo waxtarkooda afar isbitaal iyo laba xarun oo ay dowladda leedahay nasiib wanaagta waxaanu usoo ka hormeeray habka qaybinta daawada isbitaalada wasiirka caafimaadka ee wasaaradda waxaana markii ugu horreysay aan ku wareejinaynaa isbitaalka banaadir runtii daawada waxaa loo qaybiyey waddanka oo dhan oo ay ka mid tahay somalilan iyo puntland habka shaxda qaybinta iyo gobollada oo dhan gobolka banaadir qaybta kusoo aada qayb ka mid ah oo isbitaal banaadir leeyahay ayaan keenay wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya xaawo xasan maxamed ayaa sheegtay in dowladda ay ka go-an tahay inay isbitaalada dalka ka caawiso sidii ay u noqon lahaayeen kuwo adeeg caafimaad oo wanaagsan u fidiya shacabka soomaaliyeed xaawo xasan maxamed ayaa sidoo kale sheegtay in wasaaraddeedu ay hayso qalabka isbitaalka oo dhowaan loo qaybin doono isbitaalada kala duwan ee dalka ku yaala waxaa sharaf weynaya hadda inaan horta aan soo booqday isbitaalka banaadir oo ka mid ah isbitaalada wasaaradda hoos yimaada ana u keenay deeqdii daawada oon bilownay inaan u qaybino dalka oo dhan waxaan ku bilownay hadda banaadir isbitaalada banaadir oo dhan aan siinay inaan lix isbitaala hadda noo cayiman inaan siino kadibna aan gobolada u gudubno waxaan noo diyaarsan qalabkii isbitaalada xitaa inaan u keeno isbitaalada aan waan arkaynaa baahida jirto inay runtii aada u tiro badan tahay gaar ahaan isbitaalkan oo hooyaday dhalaankii qayb weyn ka qaata dhaqaalintooda iyo daryeelkooda caafimaad haysanna wax kale meel kale wax kasoo galaan ama wax saboorta kale meel kale ay kasoo galaan waxaan rajaynaynaa inaan helno isbitaal sidaan oo kale aynu gobolada aan ka samayno sidaan u dhaqaalaynayn isbitaalka aan kor ugu soo qaadi lahayn oon ka dhigi lahayn markii la dhisay oo kale ee qaybihii caafimaad uu daryeelka caafimaad uu bixinayay iyo kuwa ka badan ba aanu kusoo dari lahayn insha allah isbitaalada deeqda daawada iyo qalabka caafimaadka la gaarsiiyey iyo kuwa la gaarsiin doono ayaa kale ah isbitaalka banaadir madiina kaysane isbitaalka xoogga dalka isbitaalka dhimirka ee furiida mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha iyo bukaanka ku jira isbitaalada la gaarsiiyey deeqda daawada iyo qalabka ayaa si weyn ugu farhay iyagoo deeqdan ku sheegay inay tahay mid wax badan ka bedeli doonta noloshooda
mahadsanida cabdiraxmaan xuseen fure halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington ramadaan alkariim ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan
waa tahay mar kale subax wanaagsan meel kastood nagala socotaan waxaad dhegaysanaysaan idaacaddii subaxnimo si wada jir u daadiinayaan ibraahim xasan daanduray iyo anigoo cabdiraxmaan xuseen fure dalka jabuuti wakhtigan bisha rabadaan ee barakaysan ayaa laga dareemayaa gabaabsi ku yimid raashinka iyo waxyaabaha kale muhiimka u ah isticmaalka bisha rabadaan ee barakaysan sida timirta iyadoo ganacsatada ay sheegayaan inay dhowaan si weyn u soo camiri doonaan suuqyada waaweyn ee dalkaasi haddaba waryaheena rabadaan muuse ayaa waraystay ganacsade aadan xasan kayaad oo ka mid ah ganacsatada dalka jabuuti ee soo dejisa waxyaabaha kala duwan ugu horreynna wuxuu weydiiyey sida hadda uu yahay sixirka suuqyada kala duwan ee adeegyadaasi meeshan in badan ayaa joognaa waxyaaba badan oo kala duduwan oo ku iibinaa moogta marka waxyaabahan iibina dee waxaa kamid ah xuqda daruuriga dadku waxay cunaan raashinada sokorta bariiska waxyaabaha mida ma kamid a marka waxaan odhan karaa wax kasta waa iska caadiyeysa rabadaankii hore iyo rabadaan kolkii la sugayana waxaa dhici kartaba inuu rabadaankan uu ka jaban yahay qaymaha xagga xuqda daruuriga maxay rabadaankan dadku ilnigu fara badan oo ina weydiinayaan oo aad arkaysaa marka waxyaabaha rabadaanadii la qaato waa wax iska caadi ah oo iska dabiici ah wixii oo kale unbay ku cicishadaan kolley dadku waxyaabo kale oo nuuc ma sugaan sida maxay ahayde bariiska sokorta maxay ahayde timirta waxyaabahabay inta badan kaa qaataan rabadaanadii iyo sharaabka intiina kolley way way wala yaalin waddankeenna intuunba iska qaataan waxyaabaha ugu badan iminka hoos u jabayna waxaa ka mid a sida sokorta saliidda maxay ahayde daqiiqda bariiska rabadaankii hore intii ay ahayd way ka raqiisantaan odhan karaa inkastoo iminka waqtiyadan rabadaanka bilowgiisii maana intan dambe ay timirta aan nidhi yar goobaabsiba wixii kaleo dhan waa iska caadigiisii wayna halkiisiina way ka miistaan dadku timirtu waa gabaabsi baa tidhi intii bilowgii rabadaanka inay soo galaysaa la moodayey laakiin iminka ilaa shan rabadaan kolka dhacay iminka aan joogno waxaan nidhi timirtu inay soo yaryaraanaysaan muddaayo waxay meelmeelaha qaarkood ay qiimihiisi yar bedeleenba marka qiimo qaaliya ay ku joogtaa dadka marka ramadaanadii hore lagu eego timirtu sanadkan haa ramadaanada timirta waxay goobaabsi bay tahay ramadaanka imika aan joogno inay dee mucaawiyooyinka badan ee waddankeeni dee way dawno badan baa kusoo jabay oo mucaawinahaasi ay qayb ka qaadatay iyo inay dee soo galitaankeeguba yar yahay mooyaan rabadaan
sababtuna waxaa lays odhan karaa in soo gelitaankeygii baa yaraaday way dhici kartaa haa way dhici kartaa halkan waxyaabo kala duwan ayaa dee laga qaadanayaa in qiimaha dadku ma cabashay ka muujinayaan mise waa waa iska caadiyo markaad qiimaha u sheegtaan way qaataan bay dadka horta nin iyo jeebkiisu la xisaabtamay rabadaan moogta qofku dee wax yar hadduu ku soo safra kolley baa caddiisu ay fara badanaysaa qofkii iska haysta ee noloshiisu iska caadi tahayna dee waxay tiraa iyagu ku qaadanaya inkastoo qiimaha dee dadkeenu iska wada fahmeenba inta badanka ahoo waxyaabaha ay qaadanayaan wax iska dabeeciyo ha iska wada garanayaata way yartaa kolley waxaan odhan karaa baayacad badan way ba yartaa oo qof kolkaad qiimihiisa u sheegtid inkastuu dee iskaga kalsoon yihiin intii ay iska garanayan qiimihiisa kolka rab ku soo talagalay u iska qaataa sankortaa tidhi aadan sanadkan aad bay uga jabantay sanadadii hore sababtu maxaa tahay
Ee, waxaan odhan karaa waxaa jebiyey waa horta sanadkan base u dhan yahay waa no- a- raashinku wuu iska riqisan yahay marka taa unbay qayb ka qaataan umale awel rabadaan kolku soo galayo waxyaabaha qalioba waxaa ka mid ahaan jiray sokorta daqiiqda saliidda iminkana intiibaa ugu jabanba rabadaankan maanta aan joogno bal caanaha naga hor caanuhuna iyo iska caadiya kuwa iska raqiisu normaal ma weyaan waa iska caadi oo wax qaali ahoo dadku ay kasii salsalaan male Ee, sharaabkuna kamaan sidaa oo kale wax kasta qaybihiisa oo caadi ah iska yahay inkastoo ay intaan kuu sheegaya inay ka nasilan tahay muudi rabadaankii hore raashinka iminka miyuu wada camiran yahay mise marka timirta laga reebo iyada raashinkan kaloo dhan wax sii go'aya miyuu jira may timirta mahina waxa kaloo dhan uu camiran yahay ambooleto isku yaalla waddankiina uu iska istoogyada waa iska yaalliin ambooleto wax iska soo galoo la rajaynaya laakiin timirta mooyaan inay kala goor ku dhacdo niska dambe rabadaanka dee hadday soo gashana waa fiima axsan
waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa ganacsade aadan xasan kayaad oo u waramayey wariyaha v o a rabadaan muuse halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a waa tahay mar kale subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan qaramada midoobay ayaa xero qaxoonti- xerada qaxoontiga ee kaakume ee waqooyiga ee kaakume ee dalkaasi kenya ballaarin doonta si ay u hesho meel la dejiyo qaxoontiga ka soo qaxaya dalka koonfur sudan wariyaha v o a hillary heller ayaa warbixintan soo dirtay kana soo dirtay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ibraahim xasan daandure oo stuudiyaha igu heliya ayaa soo koobaya
waxay mar hoy u ahayd kuwa la yidhaahdo wiilashii ambaday ee ka soo cararay dagaalka markaasi kadibna waxay noqotay xerada qaxootiga ay u soo qaxaan dadka suudaan kenya ayaa waddo qorsho ay ku fidinayso xeradaasi si ay u qaaddo qaxootiga tirada badan ee ka soo cararaya dagaalka sokeeye ee ka taagan koonfurta suudaan afhayeenka hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee u n h c r emmanuel yapera ayaa sheegay in ka hor inta aanay colaaddu bilaaban sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii la celinayay qaxooti badan For a while, we thought that the population of refugees was going down.
in muddo ahiba waxaan moodaynay in tirada dadka qaxootiga ay hoos u dhacayso markaasi kadib waxaa bilaabatay colaadda oo beddeshay muuqaalkii tan iyo markaasna waxaan martigelinay qaxooti cusub oo gaaraya ku dhowaad konton kun sidaasi darteed waa inaynu isu diyaarnaa inaannu xaqiijinno in aannu fidinno xerada kakuma yebera ayaa wuxuu sheegay in xerada hadda ay ku nool yihiin ilaa iyo boqol iyo siddeetan kun oo qaxooti ah taasi oo ka badan mugga ay qaaddo waxaana qaybta cusub la filayaa in ay qaaddo ama ay u hoydaan siddeetan kun oo ruux oo qaar badan laga qaadi doono xerada ay hadda ku jiraan si ay u yaraato isku dutubnaanta hadda jirta waxaa xerada kaakuma ku jira dad toddoba iyo toban dal u kala dhashay oo ay ku jiraan soomaali eritreyan iyo qaxooti kongaa qaxootiga koonfurta suudaan ayaa xerada ugu badan oo qaarkood aanay xerada hadda ugu horrayn qaar badanna dib loo celiyey laakiin mar kaleeto ay dib u soo qaxeen markii colaadda cusuba ay bilaabatay dagaalka koonfurta suudaan ayaa u dhexeeya ciidamo daacad u ah madaxweyne salva kiir iyo fallaago taageersan madaxweyne ku-xigeenkii dalkaasi riig mashaar dadaallo nabadeed oo laisku dayey ayaa lagu guuldaraystay colaadduna faraha ay ka sii baxday sanduuqa carruurta ee qaramada midoobey ee yunisef ayaa waxaa dhowaantan warbixin uu soo saaray uu ku sheegay in duulaanno dowladdu ay qaaday bishii lasoo dhaafay ay ku dhinteen ugu yaraan boqol iyo sagaal iyo labaatan carruura kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa labada dhinac ku eedaynaya inay geysteen xasuuq ka dhana dadka rayidka ah waa tahay dhegaystayaal warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay ballaarinta xerada qaxoontiga ee kaakum ee dalka kenya waxaa soo koobayay ibraahim xasan daandure
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaly com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
ramadaan alkariim ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad nagala socotaana waa washington dowladda maraykanka ayaa sheegtay in dalal jaarla ah dalka ruushiya ay geynayso taangiyo iyo hub lidka duuradaha cabdiraxmaan xuseen fure ayaa warbixintaasi soo jeedinaya
xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka ashton karer ayaa shalay sheegay in maraykanku uu geyn doono taangiyo hubka lidka diyaaradaha iyo qalabka militariga bariga iyo bartamaha qaaradda yurub kaasuu ku sheegay inay tahay mid lagu xoojin doono xulufada nato inay indhogiran ku eegaan dhaqdhaqaaqa uu raashka ka wado bariga dalka ukrain ashton karer ayaa hadalkan ka sheegay magaalada taalin ee caasimada dalka estonia ka hor intuusan wadahadallo la yeelan madaxweynaha dalkaasi thomas herdesen alves iyo ra-iisul wasaarihiisa tavi roivas waxaad seegteen madax bannaanidiinna hadda ka hor balse intaad ku jirtaan isbahaysiga nato lagama yaabo inaad weydaan madax bannaanidiinna maxaa yeelay maraykanka iyo bahwadaagta kale ee nato waxaa ka go'an inay difaacaan dhulka iyo sharafta dalalka estonia lathivia iyo luthania sida ay noga go'an tahay inaannu u difaacno dalalka kale ee ku jira isbahaysiga nato maraykanka ayaa dalalkaasi geyn doona laba boqol iyo konton taangi oo ay weheliyaan hubka culus iyo qalabka militariga ilaa iyo lix waddan oo ku yaala qaaradda yurub si loo xaqiijiyay in laga difaaco hanjabaadaha uga yimaada dalalka ruushka iyo ururada argagixisada isniinta ayay ahayd markii xogayaha guud ee isbahaysiga nato jenaraal jens stoltenberg uu sheegay in isbahaysigu uu laba jibaari doono ciidamada ka jawaab bixiya howlgallada degdega ah oo hadda gaaraya saddex iyo toban kun oo laga dhigi doono soddon ilaa iyo afartan kun oo askari
waa hagaaga warbixintaasina waxaa noo soo jeedinayay cabdiraxmaan fure
magaceegu bilaw mudnaa macbuudku ammaanay miyaa ramadaan magaceegu bilaw mudnaa macbuudku ammaanay miyaa ramadaan midoobay miyaa ramadaan
waa tahay marxab marxab yaa rabadaan dandureyow wadac wadac iyo marxab marxab waagii hore markaan maqli jiray astaamo waxay u ahayd inaan ciidda u diyaargaroobo markuu sii socdo marka horena waa soo dhoweynayay wadacwadac waa marka ramadaanku sii dhammaanaya laakiin hadda marxab marxaba ku waa weliba ku jirnaa waa tahay halkaad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a dalka australia ayaa isku dayaya inuu xaqiijiyo warar sheegaya laba ka tegay dalkaasi oo ka mida dagaalyahanada ururka daacish in lagu dilay gudaha dalka iraaq qoysaska khaalid shuruf iyo maxamed el moon ayaa waxay sheegeen ayaa u sheegay warbaahinta dalka australia in labadaas qof lagu dilay diyaaradda nooca ah duuliyaha aan lahayn ee droonka loo yaqaano toddobaadkii lasoo dhaafay iyadoo markaasi lagu dilay magaalada mosul ee dalkaasi iraaq haddaba wariyaha v o a phil mers ayaa warbixintan ka soo diray magaalada sydney ee dalka australia waxaa mar kale inoo soo koobaya ibraahim xasan daandurey
maxadsanid fure khaalid shruuf iyo maxamed elomar ayaa waxa ay ka tageen magaalada sydney sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii waxaana sanad kadib dowladdu ay ka soo saartay warqado lagu soo xirayo khaalid shruuf ayaa toban sano muddo hadda laga joogo waxaa xabsiga loogu dhigay kuluglahaanshihiisii shirqoolkii ugu weynaa ee argagixiso ee abad dalkaasi soo mara inkastoo xarigga afartaasi sano aanay shuruuf ka masixin xagjirnimadiisa waxaa dowladda australia ay u doonaysay duur uu ku lahaa dilkii sarkaal ciraaqi ah oo lagu daldalay duleedka magaalada muusul waxa uu shuruuf xumaan ku caanbixidiisa dunida indhaha ay saartay sanadkii lasoo dhaafay kadib markii uu soo dhigtay twitterka sawirro uu ku muujinayo wiil uu dhalay oo toddoba jir ah oo haysta madaxa waxaa loo maleeyey inuu ahaa askari siriyana elomar ayaa xitaa laftiisa door waxa uu ku leeyahay oo lagu arkay sawirro isagoo uu sita madaxo askar siriyana waxaa jira walaac ah in nimankaasi internetka ay u adeegsanayaan in ay dad ka qortaan mutadawiciina dalka australia si ay markaasi uga barbar dagaalamaan kooxda isis ee ka dagaalamaysa bariga dhexe clark jones waa khabiir xagga la dagaalanka argagixisada ee jaamacadda ummadda ee australia
waa tahay dhegaystayaal warbixintaasina waxay ah waxay ahayd markaasi warbixintii ka hadlaysay dalkaasi australia oo laba nin oo asal ahaan haysta dhalashada dalka australia la sheegayo in lagu dilay dalkaasi iraq haddana aynu markaasi dhankaasi sugaanta iyo qasiidooyinka ka hadla rabadaanka aynu jaleecno
sareediya maalin haysta rasuulkaasiin mudnaanta saboolkiya caydhabbaahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi sareediya maalin haysta rasuulkaasiin mudnaanta saboolkiya caydhabbaahan rasuulkii dhinaca saaray sareediya maalin haysta rasuulkaasiin mudnaanta saboolkiya caydhabbaahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi qasiidadaas ayaa ugu dambaysay idaacaddii subaxnimo oo si wada jira halkan u daadihineyn anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo ibraahim xasan daanduray intaynu galabta kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
rasuulkiisaan adduunyo kasaahidaye ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkiisaan adduunyo kasaahidaye ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.